الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وكتابتي أجر البهية إيمان شوكان رحمه الله وشرفكي أما عشركي صدح يتمات wuxuu ka bilaabinayaa bartamaha kitaabu alqadaa oo cashirka labatanaad dhaxala nooga dhammaaday wuxuuna ka bilaabanayaa halka aynu leenahay wayajuuzu waxaa u banaan lahu qaaligii itikhaadu lacwaani lagu kaalmeeye inuu samaysto maca alxaajati haddii ay baahi jirto daliilkeeduna waa xadiidkii anas oo imaamu bukhaari wariyey inuu qays ibnu sacad radia allahu canhu nabiga hortiisa joogi jiray sida ninka booliskii madaxdu u samaystaan washafaacatu in la orgeeyo iyo walistibaacu dejin inuu dalbo oo qaar qaar wax ka cafiyo yidhaahdo walirshaadu in dadka ku hayniya u tilmaamay wasoo heshiis iyo qaabka heshiin lahaayeen waa qisada saxiixaynka ee kacab ibni malik iyo ibn abi xadrad masaajidka markay beynta isku qabsadeen wuxuu nabigu u tilmaamay kacab inuu wax ka cafiyo markuu yaalay kakaana yiri istaag hadda ninka xaqiisii siid waxukmuhu qaadiga xukunkiisii yunasabu waa la xaasillo fulinaya daahiran sida daahirkaa faqad oo keliya xaaraan dhagaha la xalaaleeyo faman qudiya lahu qofka loo xukma bishayin wax falaa yaxilu lahu xalaal ma noqonayo ilaa idaa kaana alxukmu xukunku inuu yahay mudaariqan muwaafaqsan bilwaaqici sida dhabka amahani oo isaguna uu lahaa xadiidkii musaama ee saxiixayn ku wiilay annaga yidhaha waxaan ahay bashar bini aadam idinaga u soo doodaysaan waxaa laga yaaba qaarkiin qaarka kale inuu xijadiisa ka cadonigu yahay kaga astaansan yahay waxaan ugu xukumayaa sida aan ka maqlo intaan u xukumo xaqa walaalkii iunan qaadan waxaan u doonayaa gabal ama qayb naara oo xaaraan weeye xalaal ma noqonayo taasna nasku waa sariix waa ku cadyahay intaana waxaan kaga baxaynaa kitaab alqadaa waxaa xiga kitaab alkhusuuma doodii ayuu kitaab u yahay oo ku saabsan yahay dadku marka ay doodaan qaabka loo kala bixinayo iyo xujaja iyo adilada ay wataan sida loo kala horumarinayo calalmuddaci ninka sheegtay wax ee xaqa dalbayaay albayinatu markhaati inuu keeno ayaa lagu leeyahay calalmunkiri ninka inkirsan ee muqrisanayna alyamiin war baa lagu leeyahay markii markhaati la waayo daliilkeedu waa xadiidka ibnu cabaas ee saxiixaynka nabigu qadaa bilyamiini cala almuddacaa calayhi ninka wax lagu sheeganayay ee waxaa weydiidanay dhaar inuu dhaarka ayuu nabiga ku xukumay iyo xadiidka muslim wariyey ilaah ibnu xujur ninkii reer kindaha nabigu ku yiri markhaati ma haysataa markaasuu wuxuu yiri maya nabigu wuxuu yiri dhaartiisa ayaa leedahay waxbu dhaaranaya ilaa laisku diidan yahay waxan wayaxkumu alxaakimu qaaligu ninka xukumayaay wuxuu ku xukumayaa biliqraari haddii qarasho meesha taallo oo labadeenin ay wax isku haysay oo midkii wax loo sheego lagu sheeganayay u qorto waa soo maray kitaabu wakaala xadiidkii saxiixa ku yiilay oo ilaha nabigu waqdi yaa unayso unaysa ku qalla lamraati hadaa ninka naagtiisa faida ictirafat zina hadday qabato farjumha wax ku dil qisadii maaci ilaahi haamidiyada iyo keyrkoodbana saxiixa waa ku taalla waa badan tahay wabishahaadati rajulayni laba nin markhaatiyooda waxbaa lagu xukumaya haddii la helo ay rajulin wamra'atayn ama nin iyo laba naagood ilaahi subxaana watacaala aayatulmudaawara baqara ayuu arrintaas ku sheegay laba nin markhaati geliya haddaynan laba nin jirin farajulin wamra'ataani miman tardaana min ashuhadaai ay rajulin ama nin baa lagu xukumayaa iyo wamiin lmuddaci ninkii wax sheeganaya dhaartiisa hal nin oo markhaatiya iyo dhaar lagu kabay ninkii wax sheeganaya xaggiisa ka imanaysa ayaa lagu xukumayaa oo xadiidka ibn cabaas ee muslim wariyey nabigu qadaa biyamiinin wa shahaada markhaati iyo dhaar la isku daray ayuu ku xukumay calayhi salaatu wasalaam wa biyamiini lmunkiri ninka inkirsan dhaartiisana waa lagu xukumayaa xadiidkan soo maray nabiga calay salam uu ku xukumay waana kii kindada ku lahaa salata yamiinuhu dhaar ayaad ku leedahay wabiyamiini raddi dhaarta lasoo celiyeyna waa ku xukumayaa haddii ninkii inkiray ee dhaarta lagu lahaa uu yidhaahdo isagu xaqa inuu leeyahay hay dhaarto isaga ayaa dhaaranaya xaqiina saa ku mudanaya waatuu nabigu ku lahaa ninka markuu yidhi waa iska dhaaranaya rasuulka ilaahow intaa waxaan ahayn kuma leed waxaa kaloo qur-aanku tilmaamay haddii ninkii xaqa lahaa waxaa lagu dibmariyo oo dhaar xaqiisii kusoo dhacayo inuu kusoo dhacsan karo mararka qaarkood an turada aymaanun bacda aymaanihim aw yakhaafuu inay ka baqaan an turada aymaanun bacda aymaanihim wa bicilmihi ogaalkiisa uu qaaligu xaqiiqada jirta ogyahayna waa ku xukumayaa waayo cilmigiisa inuu khilaafo xaqiiqada uu hubo oo xaqa uu garanaya ka leexda lama ogola wax daliil iyo nas sariixana oo khilaafay arrintaana ma asixin aqwaal mutacaarida ka soo horjeedun baa la hayaa وصحابة إذا كدبية رضي الله عنهم جميعا ولا يقبل لما أقبل شهادة من قسم مرخاتي ليس بعدل أو عادل هين ولكن هذا حكومي واستشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم غير مرخاتها وعادلين للكملة مرجلية هذا بقرنا ممن ترضون من الشهداء وحكم الماضي فاسقة إن شهادة لا أقبله من ذكر الله إن جاءكم فاسق بنبأ ورضوا منك ولا فاسق وتبينوا في الصلاة يسوي كيسا وحكم السنة ولا الخائن منك خائن تها أنا ما تخائن ضعيف ولا بالعداوة قف عداوة يسوق على لا الروح والمتهم قف المتهم إنه وحوم كدحية لا يبلع بكرة حقيقية والقانع ninkii reerka khaadimkooda ama la meelaayay nafaqayn jireen haweenadoodii dadka gurigooda hadday markhaati kacaan ilaa laga aqbalayo intaasna waa xadiidkii camr ibn shucayb can abihi can jaddihi laa yajuuzu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin khaa'in iyo khaa'inatoona lama aqbalo shahaadada ismaamaris laga yaqaan walaa bi amrin calaa akhihi min walaakii cuqidi cadaawadu qabana lama qabto walaa shahaadatu yajuuzu shahaadatu lqaanic liahli lbeyt ahaa ilgariib waxay ku dartay walaa zaanin walaa zaaniyatin laba ruux oo zine lagu ogaameyna laguma qaban karo markhaatigooda waana xadiid xasana sida sheekh albaani ku sheegay riwaal khaliil laba kun lix boqol lixdan iyo sagaal waxaa xataa maalik uu yiri walqaadifi ruuxii qaadifka ee gabdhaha muxsinaadka ama dadka ragga muxsiniinta casiifka ku ganay zino markhaatina aan keenin ilahi baa qur-aanku yidhi walaa tuqbalu lahum shahaadatan abadan marka laga soo sheekeeyey suuratu nuur alayhi waladiina yarmuuna almuxsanaati walaa badawiyin mid warbaadiyana calaa saaxibi qaryatin in magaalo degan laga qabto markhaatigiisa waana xadiidkii abu hureyre nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa laa tajuuzu ma banaana shahaadatu badawiyin calaa saaxibi qaryatin waana xadiid saxiixa sheekh albani riwaayad ku sheegay laba kun lix boqol toddobaatan iyo afar sababtoo inuu saxaabada nolosha magaalada iyo qaabka laysu dabagalo inaan dareynin ama garanaynin yaa badan وتجوز وحابنا شهادة من قتل المرخاتي قال قفت مرخاتيسا يشد كما سعي على تقرير فعله وحسنه سبتان في عبيتيسا أو قولي أنا أحسب الله إذا انتفت التهمة تهمتي هديني كلمة ماشا الله قال لي أنا أحسب له تهمية وهذا أعتقد يسوق ريزنا بين سام الري أولا عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ورواية من الحارث أو الرضاع وكان كسر مري إنه يجي مكة كلا لو إنه أراد أن يجي كهدي مدريد nabigu markuu nig saxaabi weydiiyey kayfa waqad qiila haddii lala yiri maxaad kayga joogtaan waana kala geeyey washahaadatu zuuri markhaati beeraaruhu min akbari lkabaa'ir duruufta ugu waaweyn bay ka mid tahay war xadiiska abii bakra ee saxiixa ku yiilay inuu nabigu yiri saddexda kabaa'irta waaweyn idin sheegaa ilaah loo sharig yeelo waalidka la caasiyo waadin gegsanaa ay ka fariisay wuxuu yiri alaa waqawli zuuri washahaadatu zuuri markhaati beenaaraha ma daynin inuu ku celcelinayo ilaa asmiri buu yiri saxaabigu alla muuse aamuso hadda la fahaye wamaa tacaraba albayinataani labada markhaati ama hadiska u yimaadaan iyo xujooyinkii walam yujad aan la helin weji tarjiixin qaab loo kala rajaxo oo sida waa la qaybinaya almuddaca waxa la isku sheeganayo waa loo qaybinayaa wuxuu daliishaday mualifku xadiis abu muusa iyo keyrkiida laga wariyey inay laba nin xilliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam neef isku qabsadeen mid walibana laba markhaati keenay nabiguna laba qaybood uu qaybiyey laakiin waxdii daciifa sida sheekh albaani riwaayad ku sheegay laba kun lix boqol konton iyo lix laakiin waxaa sugan markii saasoo kala dhacayo in labadoodiba ay u qori tuuranayaan arrinta nabiga calay sala slam xadiidka abi horeera waa kii ay markhaatiga si ay labada dhinacba keeneen si abudawadi qeyr keeninayeen oo nabigu yiri istahimaa calaya wacali lxarifi daarta u qori tuurta waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku sheegay riwaada khaliilka laba kun lix boqol konton iyo sagaal laba kun lix boqol iyo lixdan labada raqami ah فإذا لم يكن هذول السلطان للمدعي لك يحشرون بينة المرخاتي فليس له نسب عن معها إلا يمين صاحبه ذلك صاحبك إنه أعطى معنا طريق هاي مثلا طريق هاي فاجرا من فاجر حبه هالنقلة وقتي كندقة أنا هرب صور شاغني رسول الله عليه وسلم أرنيا نظر عليه الصلاة والسلام وقولي ليس لك منه إلا ذلك طرحناين تمرين ولا تقبل لما أقبل البينة مرخاتي وكري تعبير يمين لا تقدم goorta dhaarta la xukumay xukunkiina dhacay xilligii loo baahnayna dadka la siiyey haddii war dambe la keeno wuxuu leeyay mualifku raximah llahu tacaala lama aqbalayo sababtoo xukunka dhacay markhaati beenaali iyo wax kale lasoo doodayo markii hore ayaa la heli lahaa saasuu u badinayaa weli masale khilaafiya ay tahay oo daliil khaasa aanan arag intaan akriyayay amana qara bishayin waxa ninkii qira caqilan isagoo caqliga oo waalayn baaliqan oo qaangaara hayra haajirin aan kaftamaynin walaa bimuxaarin caqlan wuxuu caqligu dilayaba aan ahayn inuu dhaco oo beennimo halkaa laga tuunsanayn oo caadatin ama caadadu waa ayna diidaynin laazimhu waa ku laazimaya ma aqara bihi wuxuu qaray fain ma kaan waxa uu doonaya ha noqdeen sababta iqraarku waxaa la yidhahdaa waa sayid adilla sadiga iyo majnuunka iyo dadka waxyaalahaasoo kaleeto lagu tuusan yahayna iyo kabtanka wixiana waa qiritaan ayaa laga dhigi karaa ويكفي مرة واحدة هل مرة كفرا من غير فرق بين المتقابل بين الموجبات الحدود حدود واحد واجبية يا غيرها وحدود واجبية حقوق القراء كما سيأتي في من دونتا كتاب الحدود بقى وحكمها لدور المؤلفكم بس حاولي قاركوت من القرسان أمر بركوع العلي أمر مالي لما هين النبي عليه الصلاة والسلام باللي كتب على المغربي سبح بار يقول علي قرشان مخاطبه أحلى شر دماها واحضروا له واجبية أرنتاس لا معيو intaasina waxaan kaga baxaynaa kitaab alkhusuuma wallahu aclam kitaab alxuduudi xuduudii dadka dambiyada galay lagu qaadayay ayuu kitaabigiiba ku saabsan yahay waxaan arki doonaa qaybo kala duwan oo tiro badan inay xuduudu ka kooban tahay baabu xaddi zaani qofkii zaaniga ahaa ama gobol dhaafay isagii haween wuxuu dooni ha noqdee xaddii lagu qaadi lahaa buu u baab yahay maalifku wuxuu yihi in kaana bikran haddii uu qof yahay bikri ah nin aan hore u guursan iyo magabar aan hore u guursan xiran oo xir ah ana danyu leeyahay ahayn judida waxaa la jeedlayaa oo la garaacayaa miata jadatin boqol jeedal baa lagu dhisan dhisanaya waa naska qur-aanku azaaniyata wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda boqol jeedal ku dhufta mid kastaba labada kala zinaystay waxaa loo jeedaa dadkii aan hore guur sax uga dhacaysan arki doono wabacda aljawdi marka la jeedlo kadibna yuqarabu caaman sanad baa la masaafirinaya oo dadkii yasaxshiga iyo xumaatada meeshuu ku bartay meel ka fog la geenaya waan xadiidka abu hureyre iyo zayd ibn khaalid ee saxeenka ku yeelay ninka reer baadiyahan ugu yeelay markii wiilkiisii reerka xoolaha u raaci jiray oo reerkii ubkii ku mudin aasay u dhacay laakiin nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam wladii nafsii biyadihi layaqdiyana baynakuma bikitaab illah arigii iyo adoontii lagaga qaatay wiilkaada waa lagu soo celinaya wacarabnika jawbi mia miatin wataqribu caamin wiilkaagana jeedar boqol ah iyo sanad iyo masaafuriya kuwaajiba intaana haddii uu yahay qofku sayiban mid hore guur xalaala usoo maray oo guurada isugu tegay jeelida waa la jeedlayaa kama yujbad ilbikru sida qofka aan ahayn mid guursaday loo jeedlo uma yurji uma rujima dhagax baa laga dhacayaa xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto iyada nusuusteeda waa kala badan tahay in labadaba la isugu darayo waxaa ka mid ah nusuusta ka sugan calayhi salaatu wasalaam nabiga xadiidka waalat nisaa'ida muslim warinayay nabigu markii intuu soo baxay khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jalda miatin wa taqriibu sana asayibu bisayibi jaldu miatin warajm labada kala hore uusoo guursaday weyna isugu tegay guur xalaala soo dhadhamiyey jadal boqola iyo dhagax in lagu dilo weeye amaa nusuusta qaarkood leeyahay nabigu lama sheegin dadka qaarkood inuu jeediyey uu rajiyey macaziyo xiramidahaa haddii nabiga calay salatu salaam yihi xaddooda waa intaa kii in la fuliyey ubay macnaheeda noqonaysaa wayakfii waxaa ku filan iqraaruhu inuu qoro maratan hal mar haddii uu qirtaayo waa ku filan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu maacis rajinayey iyo qoyii yahuudiyiintii iyo qaamidiyadii wax uu u shardiyey ma jirin in ay ku celceliyaan iqraarka bal gabadha qaamidiyada lama sheegin inay ku celcelisay qirashadii waxaa kaloo sugan saxiixeynka xadiidka nabigu lahaa waqdiyaa unaysin amraati haada fain ictarafat farjumha ku celceli ma dhihin nusuustana waa tiro badan kalaysaa tilmaamaysa ama warada waxaa soo arooray min atikraar in lagu celceliyo si waqaac ay lacayaan dacdooyin cayanan oo gaarihi fi qasdi alistifbaati in laga sugo oo laga hinsado waa laga jeeday inay shardi tahay maaha waa mashahaadatu markhaatigi falaabudda min arbacatin afar inay noqdaan markhaatiyadu waa lagaba maarmaan oo afar ka wari markhaatiga baabi zina ma gaaraan waana masaladan khilaaf ku jirnay culamaa raxmatullaahi caleyh dhexdooda walaabudda waxaa lagaa maarmaana an yatadamana aliqraaru iqraartay inay kulansato ku jirto iyo shahaadatu markhaatigi labadaba atasriixa cadayn biilaaji farji fi lfarji in labada qof alaabtooda isgareen oo jimaac dhacay arrintaasina waxaa u deliishadeen xadiidkii ninkii nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam maacis ahaa riwaayadka qaarkood baa waxay yihahdeen lacallaka qadalta alhamasta almalasta markaasuu wuxuu yihi maya rasuulka ilaahayow markaasu nabigu wuxuu yidhi min miyaad u tagtay markaasu wuxuu yidhi haa markaasu nabigu yidhi hala rajmiyo marka xadiidkaas waa riwaayo imaam albukhaari raxmat ullaahi calayhi uu ku wariyey baa la yidhi fi saxiixi taasina waxay dalil u tahay in la caddeeyo inuu jimca dhacay oo iska buurbuurashiyo sixriixasho aan jimaac ahayn aan lagu xadin ruuxii boos waa dhacaa bishubahaati shubhooyinka almuxtamilati ee suuragalka haddii shubha suuragalihii soo baxda meeshii waa dhacayaa mushubhada ka dhacaysaa waxaa loo daliishaday xadiidkii idraail xuduuda bishubahaati iyo riwaayadkiisii kala duwanaa waana xadiid daciif hasan sheekh albani riwaaya alqawi kaga hadlay laba kun saddex boqol konton iyo shan laba kun saddex boqol konton iyo lix iyo guud ahaanba juska sideedaad labaatan iyo shan ilaa labaatan iyo lix masaailka mualifku wuxuu yihi wadir rujuuci qofka hadduu ka noqdo cala liqraari qirashada qofka hadduu ka noqdo uu zinada qirteena way ka dhacaysaa axadiis saxiixa oo maacis radia allahu canhu markii dhagaxii laga dhacay waa kii uu cararay marka nabiga loo sheegay alay sala slam hallaa tarakta mur maxay soo deyn weydeen buu yidhi macnaa uu ka noqon lahaa waa laga yaabaa mar xadiis saxiix riwaad qaliil laba kun saddex boqol iyo lixdan sida sheekh albani ku sheegay wa bikowni lmar'ati gabadha inay tahay ama naagtii cabraa ah mid inan oo bikaara ay tahay ay ratqaa waa mid hilib iyo wax kaga yaalaanba meesha meel laga jimaacaba lahayn wa bikowni rajuli ninka inuu yahay majbuuban midka aan aw ciniinan ama ciniinan labada mas'alana waxaa loo daliishaday qisadii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nin lagu sheegay gabadhiisii maariyo mawadoonkiisii maariyo u dhinta u taga oo cali u diray oo yidhi ninka oraya soo dil markaasuu wuxuu arkay cali ninkii waqabaysanaya gacantuu qaatay si u soo bixiyo u dilo markaasuu arkay nin go-aan inuu yahay oo waxba lahayn nabiga kusoo noqda waa u sheegay nabigana waa saxay calayhi salaatu wasalaam waa xadiis imaam muslim fii saxiixa ku wariyay laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo koo xadiiska raqamkiisiya marka qofka shubhadii lagu haystay iyo wixii laga cabsanaya markhaatiga iyo iqraarta intaba ina beenta waa ka cadaanaysa wa taxrimu waxaa xaaraama ashafaacatu in laga ergeeyo fi lxuduudi xuduud ilaahay in laga ergeeyo la yidhahdo halagala hadla dadka iyo aan lagu fulinin dadkaasi wax sharciga ku banaan maha waa xaaraam waana xadiidkii ibni cumar uu lahaa nabiga alay sala slam man xaara shafaacatu duuna xadin min xuduud illah xag ilaahay ninka hor istaagta oo ka ergeeyahay fahuwa muqaabin lilahi fii amrihi ilaahay amarkiisii mid ka hortagaya wey waa xadiis saxiixa sheekh albani riwaal qori ku sheegay laba kun saddex boqol toban iyo sideed sidoo kale saxiixinka caaisha xadiidkeeda khasuumiyada markuu saala nabiga nabigu u tegey oo kan lagu xanaaqayay la tashawa fii xaddi min xuduud illah xag ilaahay waad ka ergenaysaa ana wax kullaa lagu xanaaqay nabiga caleyhi salaatu wasalaam faru aa loo qorayaa lilmarjuumi qofka dhagaxa lagu daray ila sadri ilaa laabta lagu gaaraa loo qorayaa wujuub ma aha laakiin waa mashruuc oo way banaan tahay imaam muslim baa xadiis ibnu barayda wuxuu ka wariyey gabadhii raamudiyadahayd in loo qoray ilaa laabteeda waxaa kaloo uu wariyey muslim wariyey imaam raximahullahu taala xadiiska ibnu barayda qisadii maacis inay u qoreen oo la rajmiyey marka kadib wararkan jam alxubla gabadha uurkale iyo naagta uurkale lama rajminayo dhagax laguma dilayo xataa tardaca ilaa ay ka dhasho wa turdica waladaha ilmaheeda ay ka nuujiso in lam yuujad haddii aan la helin min yahay qof nuujinaya waa la sugaya intay ka umarayso ilmaheeda ay ka nuujinaysa oo ka go-aya ka maarmayo iyadana daliilkeedu waa xadiidka nabiga ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam ee muslim oo wariyey ee burayda markay gabar reer kaamida u timid oo qabiilka asdi la yidhaahdo ka dhalatay wuxuu rasuulka ilaahay u daahiri markaasuu wuxuu yihi maa noqo oo ilahay dambi dhaaf weydiisaa u toobadkeen markaasu waxay tiri waxaan u arkaa inaad celisaa doonaysaa siaad maacis u celisay maxaa dhacay bay tiri nin wuxuu yihi maxaa dhacay qaal waxaa tiri uur baan zina ka leeyahay amba cidaasi uurna waan leeyahay markaasuu yihi ma adiga waxay tiri haa markaasuu yihi orod ilaa ilmaha ka dhasho ninbaa kasaaro qaba reer ansaar ilaa ay ka umushay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi gabadha waa dhashay markaasuu nabigu wuxuu yihi dhagax kumlama kuma dulayno iyadoo ilmaheedu yar yahay wax nuujiyana aan loo haynin nin baa isagoo reer ansaara wuxuu rasuulka ilahay anaa nuujinaya markaasuu nabigu rajmigii ku sameeyey xaggi ka fuliyey wuxuu gabadha uur kale oo ay dhasho ilmaheedu inay nuujiso rajmi laguma dili karo wayajuuzu ljildu in la jeedlaa banaa xaala almaradi markuu ruuxu jirinaya biafkaarin waa timireed iyo naxwi wixii lamida qofku hadduu jiran yahay jiradiisuna ay jiro daa'ima oo joogtaa tahay waxaa ma aanu ka bogsado aan rajo laga qabin wax yaroo yar yara aan boqolkii ulood laan toban lacbadoo yar yarale sida laamaha caleemaha timiraha oo kaleeto ayaa laga dhacayaa isagana asalkeeda waxaa u daliila in xilliga nabiga caleyhi salatu wasalaam xadiidkii sacd sacd ibni sacuud ibni cibaada uu yiri guryaheeda dhexdooda nin waxooga tabar baran baa joogay dadkii waxay ku arkeenba isagoo gabar gabdhaha gaalmadooda lahaa kamida xumaato ku samaynaya ninkuna muslim buu ahaa markaasuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii loo sheegay wuxuu yiri xada hata rasuulka ilaahi waa ka tabar baran yahay intaan haddaan ku bixina boqol euro baaba dhimanayaa markaasuu wuxuu yiri laanta hore usoo qaada oo boqol faraqa leh kadibna ku garaaca hal mar waa xadiis sahaasa sheekh albani islam ibn maaja ku sheegay laba kun lix boqol labaatan iyo laba marka taasi waa ruuxii inuu rajeynay inuu bogsado laakiin ruuxii laga rajeynayo ama xanuunka hadda hayo ka baxo ama jariis yar go-aan ay haysato baa laga sugayaa sidii gabadha urkareedan kusoo maray iyo xadiidkii cali ee imaam usoo werinayay haddaan nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam inuu gabal dhaaftay oo la amray nabigu jaabal inuu la dhaco xagga ka soo ofiyo markaasaa xaar ka yiri iyadoo markaa dhiig ka qabaysatay markaasaan ka cabsaday haddii aan jaabal la dhaco inay dhimato oo tabar daran nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yiri si fiican baad yeeshay ilaahay kasoo yarjeedsato ama kasoo yarraanaato iska daa sida xita maalifku wuxuu yihi nin laaba dadka liyaa sameeya dabada wax uga taga ama dabada isaga looga tagaayo gudakarib nin ninkii dabada uga taga maalihii ma ahayaan guddi weyn bay leeyihiin ninka naagtii dabada uga taga ee xaggan lama sheegin waman laaba qofka dabada uga taga gudakarib nin mutin ayaa la diraya walow kaana bikran aan hore ugu soo guusan maaha ha ahaadee wakadalika almafcuulu bihi qofkii lagu sameeyena waa la dilaya idaa kaana mukhtaaran hadduu khiyaar qofka ku sameeyey oo ku ogolaaday ahaa xadiidka ibn cabaas oo nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ma wajadtumuuhu qofka heshaan yacmalu camala qowmi lootin sida qowmi loo sameynaya ragga dabada uga tagaya ama dabada dhiibanaya faqtuluu saacira walmafcuula bihi kan sameynaya iyo kan lagu sameynaya labadaba dila waana xadiis sahiih riwaaya bukhari suu sheekh albani ku sheegay laba kun saddex boqol iyo konton marka dadka dabeerayaasha guriga in laga dameeyo ragga ayay ku haboon yihiin wayacjaru waa la tacjiiraya man nakaxa qofkii u taga bahiimatan neef xoolaa ninkii isagana u taga ama wax ka dawaaye waa la tacjiiraya waana xadiidka ibn cabaas lagu warmay man waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu iqtuluu bahiima isaga dila bahiimada la dila waa xadiis sahiih ba sheekh albani waa ku sheegay laba kun saddex boqol afartan iyo sideed marka xadiisiya tacjiirtiisu waa in la dila iyo la gaarsiin karaa weye wayajlad lmamluuku ninkii mamluuka ah adoonka lalahaa waa la jeel baa lagu dhacayaa nisfa jaldi lxujuud lxori ninka xorta ahaa inta lagu dhufanayo darteed oo boqolkii meeshahayd konton baa lagu dhufanaya isagu rajmina ma laha markii ilaah uu yiri haweenkii xagga lagu hesinayo hadday zinaystaan adoommada ahay lalahaa fa calayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab waxay leeyihiin niska haweenku wixii gabdhaha casaabta xorta ah lagu lahaayo cadaabkii iyo ciqaabkii xaddii boqolka ahayd niskaad bay leeyihiin marka taasina waxay ku tilmaamaysaa inay adoontu ka duwan tahay xarta ninkiina waa sidoo kale waayo wax far kale nin iyo naag adooma u dhexeeya ay ma jiraan masalada xigta maalifku wuxuu yiri naabka ugu dambaysa wayaxuduhu sayiduhu adoonka sayidkiisa xadaya aw ilimaamu ama imaamka ayaa xagga ku warsanaya waa xadiidkii abu hureyra saxeen ku yaala ilaa sanad amata waxadikum hadday zinaysato agowal dhaarto فتبين زناها زناها عطاته في الوجود حتى حلكوا فيه ولا يقرب عليها من عاوني وعاين يعاوني على عين بكسامين هذول اللي تتكد من أحد من عاوني نفس الحديث اللي تتحس كقرة فيه دل أخذ هذا صعب على حديث كيسوها إمام مسلم في البخاري أي ولي من حديث أبي هريرة كان مرتي يسوي حتى كل فيها ليري إمام عبد الله كان إمام عموم المسلمين في عموم الأمة عدم ويحدى كوغا انتهتنا وباب حد الزاني baabu xaddi sariqa sariqadii iyo xatriyadii xaddeedii ayuu baabu yahay man saraqa qofkii xada mukallafan isagoo mukallafa baaliq caaqil muslim ah mukhtaaran khiyaarkiina ku sameeya bartay isagu min xirbin xera wax ka xada iyo madax lagu aamino wabacdi maalin imaar shayci asangalood madax dhigma fasaa'idan wax ka badan abiicas kasii kaskiisa waa la goobayaa cumurkiisa alimna ay midigtaan waa aayadda qur-aanka ahayd wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa gacmaheeda weeye ama inay shardi tahay xirsi iyo meel xaruntaadaana ku xalala xadiidka camr ibnu shucayb ee badaawad iyo ibnu maajah iyo keyrkood wariyeen olaha nabiga waxaa la weydiiyey ninka xoolaha banaanka daaqaya xada meeshay daaqaysay markaasuu wuxuu yihi lacagtada laba laaban iyo rabee ciqaaba iyo garaaca ayaa lagu sameynaya laakiin wuxuu xerada kala baxo ee gaara wax gaashaan u dhigmaaye lacagta loo golbiya xadiid xasan sia sheekh albani waa lagu sheegay laba kun afar boqol toban iyo saddex amar ibn dinaarku waa xadiis ka sugan caaisha saxiixka ku yeelay yuqdacu bisaariqi في ربع دينار فصاعدا دينار واحد كبران بالين بليا رواية مسلم الله تقطع يا مسلم إلا في ربع دينار فصاعدا رواية كلا ترى زمان سألنا كل سؤال علي يكفي waxaa ku sugan inuu qaar inuu kurta maratan waaxida hal mar keliya hadduu kurtana way ku sugan tahay hadii waxanayay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku celceliyo qaraabta yidhi waxba lagama soo duruubi baabka sadaqada aw shahaadata cadlayni alla lama markhaati oo caadiliina haddii la helana iyadana way ku waajibaysaa sharikada waxay sarqadu waxay soo gelaysaa adilada caamka iyo nusuusta in badan soo maray waa markhaatiga caadila ujeedada waxaa sunnaa talqiin almustadi wax ka ridaya in loo carabmariyo oo loo sarboobo sarqada iyo tuugada wixii ka rigi lahaa masaladana waxaa loo daliishanayaa xadiidkii الأمية المخزومي أحمد أبو داود وغير كبيرية النبي عليه الصلاة والسلام انتهى وقفتها لا كان عاتل أن يهدي وكاسو خير ما خالق سرقت كل مرين إلى الحبي كاسو بلا واحد لا يضمر إلى لا يقر حديث عن حديث ضعيف في شيخ الباني رأي الغريق الشعبي لا يكون أثر مغل لواتم يلح مستعير حتى ما يستحيل ولا يحسنه ولا بنية مرجع القطعي ماشي يرد aabboodkooda ama saliidkooda iyo fadhiga lagu guriya ala dhigjasin baa loo samaynayaa way hadda yuxsanu bal dhigjasin oo mawdica alqaci meesha lagu go la gooyey dhigjasin baa loo samaynayaa isagoo dhiig baxay lagama tagayo watacriiqu lyadi ruucuna kusaarid lagu xiraayna sunno weeye luqunta gacantiisii in lagu xiro iyadana sunno weeye laladaba waxaa loo dariishaday xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam abu hureyre uu ka warinayay in tubxa tub maraxada in loo keenay oo rasuulka ilaahi ninka lagaa xalo yidhaahdeen wuu u malayn maayo inuu xalay markaasuu rasuulka waa xalay markaasuu nabi sii qaada oo gooya digjoojina kusoo sameeyo soo guura markaa la guri jiray kadibna ii keeno markaasaa nabiga loo keenay buu yiri markaasuu nabigu ilaah toobadkeen markaasuu ilaah toobadkeenay markaasuu nabigu ilaah waa kaa toobad aqbalay axmed nabi fi sheekh albani riwaal qali ku sheegay laba kun afar boqol labaatan iyo lix laba kun afar boqol iyo soddon iyo kow waxaa kaloo loo daliishaday xadiidkii fadaarata maciya nabi calayi salaam intuuda intuu loo kala gacanta gooyay iyo gacantii amroo luquntaha loo sura ayuu yidhi لكن حديث ضعيف في شيخ الإسلام رواية العلم كشري لا يكون أفر بقول صدر يا الله marka adiladaasina ma ansaxin marka in la sameeyaay in dhigjoojin lagu sameeyaay waa badbaadada naftiisa ku sameeyey laakiin luqadda gacanta in loo suraayay waxba dili looma hayo waasqudu baa dhaca xaddi bicasri masruuqi calayhi ninkii wax laga xaday hadduu casiyo qowla albaliiq wala sultaan intaa ninka maxa la soo gaarin laa bacdahu markii soo gaadha kadib hadduu casiyo ma dhacayso faqad yadoo markaa waa waajibay waxaa xaggii qofka laga casri karaa intii ninkii wax laga xalay uunan keenin maxkamadda iimaan ku keenin hadduu iska casiyo laakiin mar hadduu keeno kadib waa waajibtay waana xadiidkii cabdillahi bni cumar waxaan leenahay xadiidkii safraan ninkii go-a ka xalay xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu u keenayay nabi hal lagugu uu yiri iyo rasuulka ilaahi mataa kaliya loo goynaya isagaadan siiyey nabiga wuxuu ku yiri sahallaa kaana qabla an taatiyani bih dabadi kani xasaa yiri weyle waa xadiis waa sheekh albani waa qolka sheegay laba kun saddex boqol toban iyo toddoba xadiiska raqamkiisu yahay maalinku wuxuu waraa qadca lama goyn karo si samarin miro geed saaran walaa kasarin waxyaabaha kasarkana waxaa la yidhahdaa waxyaabaha geedaha miri qaydaa oo iyadana laga dhiirto ama caleenta ama meeraxda laga dhiirto oo kaleeta maalam iyo hurjariinu haddayna yeyga ama meesha wax lagu ururiyo raashin lagu ururiyahay aanu debin walba lagu xareynin ibaanka hadduu cuno walam yattakhidna qadhan khumatan wax farqaha lagu gurto la sahayo ilaa haddii uu sameeyo farqaha ku garto kaana caleyhi waxaa ahaanaya samana maa xamala wuxuu qaaday lacagtiisa maratayn laba goor wadarba makaalin iyo xogay iyo garaaco oo la ciqaabo iyadna daliilkeedu in waxyaabaha gaar lagu goynin oo xadiidkii nabi caleyhi salaatu wasalaam lahaa laa qataca fii samarin walaa kasarin midna looga daynayo xadiidka raasi ibn khaliid waa xadiis maxaasee sheekh albani ku sheegay riwaal khaliid laba kun afar boqol toban iyo afar iyo xogay la garaacayo ninkan saa ka samaysana waa xadiisan hore usoo sheegnay camri ibn caas sheekh albani waa xasana kule riwaal khaliid laba kun afar boqol toban iyo saddex oo ahaa nabiga miraha ka waran galay calayhi salaatu wasalaam dadku ay sarqaha ku gurtaan markaasu wuxuu ninka afkiisa ku cuna waa sarqaha ku guranin waxba laguma laha ninkii qaatana lacagtiisa laban laaban iyo garaac ayaa ku waajiba wixiise uu ka qaato ajraanihi aljariid waxaa la yidhahdaa meesha raashinka marka laga soo guro beerta lagu soo ururiyo ee lagu kaydiyo lagu ilaaliyo halka laakiin haddii uu ka qaato waa loo goynayaan haddii uu nisaabkii lagu goyn lahaa gaaro laysa ma ahaanin cala alkhaa'ini ninkii wax khayaanay والمنتهي منك الدولة والمختلف منك بسالة عربي قطع بين يغنى يغملها قلت وسرقة في توضع الواقع في قرصانة هذا الروح دعوه على الدولة وعرر أن تحلل في خيانة سيقول أحلى الغملها waxaa loo gelishana xadiidka leysa calaa khaainin walaa binti hilib walaa bukti laysa qadcun saddex laa midna goon laguma leh waa xadiis saxiifi sheekh albaani rawi wala ku sheegay laba kun afar boqol iyo saddex saxiix ibn maajah laba kun lix boqol iyo afartan وقف لك وحاسب ماله القطع إلا قول في جحد العارية عاريتي وفي صور كلتي أما ده كسر قاطع يكون تفاعل سعريه هديه ديره إن يقول ياسر ناتي مثل ما نوريه من حديث عائشة من سيد بن مخزوم عاريتي قال تعالى تدير كلتي لم يقل إلا قول وأمري كتابنا هكذا بحينا كتاب السرقة بال حد الشرب cabitaankii xadeeda ayuu baab yahay muskarkii iyo maandooriyaha dadku ay cabbaan wixii ciqaaba ee qofka ruuxaas isticmaala lagu samayn lahaa man shariba qofkii cabba muskiran wax maandooriyaha mukallafan isagoo mukallafo mukhtaaran khiyaarka ku sameeyey jurida waa la jeedlayaan calaa maa yaraahu imaamu imaamku siduu arkaa loo jeedlayaan ima arbaciina jeedatan afartan jeebal aw aqala wax ka yar aw aksara wax ka badan walow bidni caali kaba lala dhacayba ha noqotee arrintaasina waa sida bukhaari iyo muslim ay ku weriyeen saxiixeynka min xadiidi anas nabiga calayhi salaatu wasalaam khamrada inuu ku jeellay laamaha timirta ula laga soo gooyey iyo kabaha abuubakarna afartan u jeellay waxaa kaloo imaam albukhaari xadiidkii cuqba bn xaaris uu ka wariyey nucaymaan inuu yidhaahdo khamri cabbe in la keenay waktiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadkii guriga joogayna ay garaaceen dadkii garaacayey kabaha iyo laamaha ulaha la dhacayey ayaan ka mid ahaa ayuu yidhi professor sideetan cumar baa ka dhigay xilligiisii sida imaamu muslim u wariyey fii saxiixii bukhaarina ka wariyey xadiidkii saciid bn yaziid waana taladii soo jeediyey camri cabdiraxmaan ibni cawf basaxeenku cali waxay ka wariyeen inuu yidhi qofaan xad ka oga haddii uu dhintaay kama walwalo ilaa ninka khamriga cabbey maahane hadduu dhinto magtiisaan bixinaya waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam intaa go-an ma samayn wayaktii waxaa ku filan iqraarahu inuu qirto maratan hal mar ow shahaadati cadleyni ama laba markhaati oo caabudeynaya kukaa ku markhaati furaan inuu cabbay low cala alqay muntagba ha noqde haddii xataa ku markhaati kacaan inuu khamri muntabay waa loo xelayaa iqraarku in lasoo celceliyaay waxba kuma sugnaanin daliilna ma laha hadduu kartana waa sayid adilla sida la yidhahdo marar badanna waa soo maray laba markhaati caadirkana in badan baynu soo maray muslim waa ka warinaya inay xadeen saxaabadu weliid ibnu cuqba markuu khamriga muntabay cismaanna uu yiri wuxuu u muntabay waa inuu cabbay ka hor hadduunan u caabin ma muntabeen waqatluhu inuu dilo ninka khamriga cabay fi raabicati marka afraad mansuukhun waa la nasakhay marka afraad hala dilo waa xadiidkii jaabir iyo keyrkii ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ninkii mar cabe jeerla mar labaad ku noqdo jeerla mar saddexaad ku noqdo jeerla mar afraad hadduu cabo dila xadiidkaasina waa xadiid saxiix ah sheekh albaanina uu ku sheegay kitaabkiisa saxiix aljaamic lix kun saddex boqol iyo sagaal xadiidka raqamkiisu yahay alcalaama axmed maxamed shaakirna wakiil saaa ka qoray qatlu mudmin ilkhamri dacwada mualifku uu sheegay in la nasakhay wax daliila looma hayo inkastoo imaamu tirmidi sunankiisa hadal saawood isna ku tilmaamay macnihiisuna saa yahay rag badanoo culimahana ay saa yihaadeen haddana daliil lagu nasakhay lama hayo ijmaaca la sheegayna ma sugna oo ibnu xasm iyo keyrkood waxay ka weriyeen cabdullahi bn camr alcaasi rag lamida inay dhihi jireen meelkaana annaga xataa ku oofanayneen haddii aan ijmaac jirin daliil nasakhayna lahaynin wax laasima maaha ee min baabi tacziir bay yidhaahdeen culimadu dadku loo arko inuusan daliil xal lahayn dadkana fasaadinayo in la dilo maahane dawo kalena loo waayo waa la dili karaa isagoo xadiidkaas mararka qaarkood lagu dhaqmayo faswon والتعذير تعذيرته في المعاصي ذنبيده التي لا تجيب عن واجب حدا حقا ثابتا وسويه بحبس ان حبس لو تعذير قفكه او ضرب اما قراع او نحوهما وحلمله من قفكه حبس لو تعذير كره وكما عليه الصلاه والسلام لا كان وحيي حديث كباز الحكيم من حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه يسكت داي حديث حسنة في شيخ الباقي كل شيء رواية عليه ثلاثة ستة بقل سلاشة يتطور ama garaaca in lagu ciqaabi karo waxaynu ku soo maray baabkii sariqada xadiidkii camr bn alcaas radia allahu canhu ninkii xoolaha banaanka ka xada inuu lahaa wadarbu wadarbu nikaalin garaac madaxa wajiga lagu cabsiiyo iyo ninkii timirta ka xada geedkeeda faraqaha kaga gurtaan cunitaankiina way ku daysan dabar buna kaalin wakiil laabanaasosha maxamed xasan inuu yahay sida riwaayadceeda ku qoran laba kun afar boqol toban iyo saddex iyo saxiix bin baas laba kun lix boqol afartan iyo shan walaa ijaawazu uma gudbinayo garaacaas cashartaasu aswaatan toban ulood oo lagu dhisto qofka lama dhaafinayo masaladaana malik waxaa u daliishanaya raximahullah xadiidkii abu burda bni diyaar ee saxiixaynka inuu ka maqlay nabiga sal ly slam isaga leh laa yujlidu fawqa casharata aswaatin ila fii xaddi min xuduud illah xad ilahi mooyeen toban ka badan laguma dhufan karo qofka laakiin mas'aladii aan ku soo maray baarkan ugu dambeeyey ee khamriga marka afraad marka qaarkii fasaadkiisa hadduu doonto tacziir ahaan waa loo dili karaa waa laga faa'idaystay iyo sida jaasuuskii iyo waxyaalaha lamidkaa wa ay fasaadin fi lardi cumuumkeedana waa ay soo gelayaan baabu xaddi lmuxaaribi qofkii muxaaribka ahaa ayuu baab yahay dadkii burcadda ahaa jidadka goynayey dariiqyada dadka u fariisanayey dadka laynayey ama dhacayey ama dadka cabsiinayey ama magaalada dhexdeedaba doofka iyo dhaca hubaysan ku dhex joogay dariiqyada gabdhaha ku xoogaya ee ku kufsanaya guryaha dhacaya ee doogaya bangiyada u dhacaya dadkaasaa muxaaribiin la yidhahdaa huwa xadka muxaaribku xadil anwaaci anwaacdii iyo noocyadii mid kamida weeye almadkuurati fi lqur'aani qur-aanka lagu sheegay waxayna ahayd alqatlu dil ay salfu daljaraad dilka lagu xiro ay qadculyadi warrijli gacanta iyo lugta in la goyo min khilaafin si isweydaar ah isdhaafa ay nafyu in lagu eriyo meel ardi dhulka yafcalu limaamu ninka madaxdii wuxuu yeelayaa minhaa anwaacda la soo sheegay ee afartaa maa ra'aa wuxuu arko fiihi salaaxan inuu wanaagsan yahay likulli man qadaca dariiqan qof kastoo jidgooya jeedgooyo sameeya dariiqu lmisri magaalada dhexdeeda ha noqotee idaa kaana haddii uu qofkaasi yahay qad sacaa fi lardi dhulka mid ugu socdo ku sameeyey fasaadan fasaad intaasi waa aayadda nafteedii iyo inta dambada faintaada hadduu toobad keeno qabla alqudrati inta aan la awoodin aan lasoo qaban hadduu iskeeno faqada canhu waa ka dhacaya daalika midkaa tixad caama uga dhacaya jinaayaadka khaasa ee uu geystay macaani ilahi waa fi suurati lmaa-ida ku lahaa inamaa jazaau aladiina yaxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan waxaa lagu abaalgudaa oo abaalkoodu u yahay haddadka ilahi rasuulkiisa la dagaalamo dhulkana fasaad ku socda an yuqatalu in la laayo aw yusallabu ama la daydalo loogu daro tiirka in lagu xiro dil keliya lagu dayn aw tuqataca aydiihim ama gacmaha la gooyo iyo arjulum laga helo min khilaafin isnaaf ama isweydaar aw yunfa min alardi ama dhulka laga dhoofiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii anas ibni malik ee saxiixeynka ku wilay markuu warinayey qisadii nimankii cukal iyo curaniyiinta ahaa ee nabigu intay xanuunsadeen geelii irmaankaha uu diray oo yidhi caanaha iyo biyihiisa isku darsada sidii markay caafimaadeenna ninkii diray xoolihina dhacay waa qisay sameeyeen nabigu calayhi salatu salaam ku sameeyey isdhaafna u gooyey marka intaasi waanta nafku sheegay fa intaaba qabla alqudrati faqada canhu iyaduna waa qaybta dambe ee aayadda ilahi subxaana watacaala aw yurfa min alard dalika lahum khizyun fi dunya walahum fi laakhirati cadaabun cadiim ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim kuwa ka soo noqday intaadan awoodiyeedan gacanteedan ku dhigin mahani faaclamuu ana allaha gafuurun raxiim intaasina waxaan kaga baxaynaa baabu xaddi lmuxaarib baabu man yastaxiqu lqatla xaddan waxa uu baab yahay yaa mudanaya oo ku haboon in la dilo xad ahaan walxarbiyu ninkii xarbiga ahaa ee dagaalka muslimiinta kula jira gaalka haweye taasna waa marin mutawaatiro nusuusta qur-aankana ku badan tahay waqtiluuhum xayfa saqiftumuun kuwii la yeeway walmurtadi iyo qofkii murtadka ahaa ee diinta ka baxay waa xadiidka ibn cabaas imaam albukhaari iyo keyrkii wariyeen ilaa man badala diinahu waqtiluuhu dila ninkii diintiisa badala iyo xadiidka saxiixeynka ibn mascuud laa yaxilu bani imri'in muslimin ilaa biixdaa salaatin waxaa kamid ah kufrin bacda iimaanin inuu gaaloobo uu kasoo islaamay kadib nusuustaaduna waa tiro badan tahay laakiin waxyaalaha soo socdee maalifkuu sheegi doono wuu intiriyey maahane dhammaantood murtadka ayay kusoo noqonayaan wasaaxil ninkii saaxilka ahaa weeye isagana saaxilka xaggiisu waa in la dilo sababtoo waa kufri sixirku waana qofkii haddii aan mawaanic reerta helin inuu xukmu kufriga ilxaaqo ama haleelo waa ku gaaloobayaa walkaahini wuxuu sheegsheegi jiray oo faalin jiray qofka isagana waa kufri oo sunaxadaas taasaa loo jirayaa waa kii nabigaha calayhi salaatu wasalaam abu hureyre xadiidkii warinaya muslim saxiixiisa ku yeelay man ataa kaahinan aw caraafan ninkii madax sheeg sheega ama faalfaaliyo u taga oo u rumeeya wuxuu sheegay riwaayadka qaar say ku dareen faqad kafara bima unzila calaa muxamadin yastaaku lillaahi alla ninka caayay aw lirasuuli rasuulkiisa caayay aw lilislaami ama diinta islaamka caayay aw lilkitaabi kitaabka qur-aankaa caaya aw sunnati lisunati sunnada caaya daacirka diinta guud ahaanba ninka dura intaba iyagana waa la xadayaa oo waa la laynayaa waxyaaba nabiga ka sugan alay salatu ayadiisa waxaa kamid a xadiiskii xadiidkii ibnu cabaas radi allahu canhu inay naag nin oogaha muslimiinta kamidii waa been u ahayd ilmana u haysay ee nabiga caayi jirtay kada markuu ka waayena haweenkii dambe uu dilay nabigana markuu yimid uu dhiigeedii hadur ka dhigay oo xaq laga dilay uu tilmaamay waa xadiis saxiixa sida uu leeyahay maxamed saxiix xasan xallaaq markuu taxqiijinay suul islaamka jilka toddobaad boqol toban iyo afar ilaa boqol toban iyo shan xadiiska laakiin abu daawuud iyo nasaa-i iyo keyrkoodba waa wariyeen xafid ibn xajarna surada maraarka rijaalahu sirqaad buu ku leeyahay laakiin waxaan ka awurbaananayaa xilligan ansasarahay ma hayo mana ka gaaro kitaabkii sunan abi daawuud saxiixiisii iyo sunan nasaa-i saxiixiisii inta kale waxaa laaa dhammaantood mar hadda qofku kufriyo oo ilaahay caydooda cayda ilaahay iyo rasuulka islaamka iyo diinta caydooda waa damaystay iyo ma damaysanin wax loo baarayo iyo wax laga daydayayo ma laha haddii aan maanic sharciga oo muuqdo qofkii qabsanin oo jahli iyo wax lamido sida culimadu kaga hadleen mawaanicdii qofkaasi waa daaloobayaan laakiin asalku waa kufri iyo ridda intaan la caayo wazindiiqi zindiiqina waa la dilayaa oo ninkii islaamnimo afka ka sheeganayay laakiin gaalinimada qarsanayay ay ku caddaatay bacda istitaabatihim markii tooba la weydiiye kadib dadkaasoo dhan in tooba la weydiiyaayey waajib ma aha laakiin haddii la weydiiyaayey ma xuma nusuusta waleeyahay naagta umurumaa la dhihi jiray markuu gaalooday nabigu islaamka halooda ugu yiri inay toobad keento haddi kale waa la dilayaa laakiin daciifa sida laba boqol shekh albani ku sheegay laba kun afar boqol toddobaatan iyo laba waxyaalo badan oo nabigu sun tooba weydiinin baa jiray sidii ibnu khadal markii la dilayay toobadkan lama dhihin ninkii ninkaa hooyihii aabihii naagtuu ka dhintay guursadayna marka nabigu uu u diray soo diri la yiri maalkiisana hala qooyiyo tooba lama weydiinin marka dadka riddada ku dhacaay hadda markasta in tooba la weydiiyay wax waajib oo qasaba maaha arrintaa uu ku noqon karo kitaabka asaarim almasluul iyo sheekhulislaam ibnu taymiya wazaani lmuxsin qofkii zinaystay isagoo muxsinana xag rajmi waa lagu dilayaa oo baabiisa xaddi zani waynu ku soo maray nusuusteeda walluiyu ninkii dabada rag ugu tagay ama daboolaha ahaa ama isagoo halu taga tago dabada ama halooga tago waa la dilayaa mutlaqan iyadoo la kala qaadin ma muxsin ba mise muxsin maaha ma soo guursan mise ma soo guursan walmuxaaribu muxaaribkina waa la dilayaa saddexdaba baababkoodii ayaynu ku soo maray oo aynu kaga soo hadalnay nusuusteedii kitaabu lqisaasi qisaaskii wuu u kitaab yahay qofkii waxgeystay laga qisaasanayo ama naf iyo dil ha gaadho ama hakaba ha ka yaraato oo ha ka hooseyso xubnaha iyo qayb kamida ha noqotee yajibu waxaa waajiba mas'alada koobaad cala almukallafi qofkii mukallafka ahaa almukhtaari ee doortay alcaamidi ee uga kacay in ikhtaara daalika arrintaa hadday doortaan alwarasat dadkii dhexlayay wailaa falahum waxay leeyihiin daraw diyati mad inay weydiistaan qisaastu waxay waajibtaa markii uu qofka wax dilay mukallaf yahay ulaba kasay khiyaarkiina ku sameeyey iyo xaggii warasada xalka dhiigga dadkii lahaana laga helo inay iyagu doortaan wax la qisaaso laakiin hadday cafiyaan waxay uleeyihiin xaq ilaa wakiilaha kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla nabiguna calayhi salaatu wasalaam wakiila xadiiskii abi hureyre saxiixaynka man qutila lahu qatiilun ninkii qof laga dilo huwa bikhayri nadarayni labada aragti kii u dan ah ay u khayraan ayuu kusugan yahay xaqu leeyahay ima an yuftadiya wa ima an yaqtula inuu furtayma ka qaato iyo inuu ninkii dilo dilay qofka xiyaalkiisa ahaa labadaba xaq buu uleeyahay in la dili karo qofkaasna xadiidkii saxiixka ibnu mascuudiyo oo ku nabigu lahaa damu mriin muslima banaana ilaa bixdaa salaatin annafsu binnafsi inuu qof dilay oo loo dilayo inuu mag dalban karaana waa xadiidkan abi hureere aan hore usoo sheegnay iyo xadiis kaleo tiro badan oo lamid ah in xaggaasi ay tahay qofkii wakac wax dila qur-aankana waa laga saameeyaa oo qofkii ka mag uu dila iyo si aan wakac ahayn mag baa laga rabaabu qur-aanku yiri oo khiyaar kisaas usin أولا حديث عمرو بن شعيب وقيلها من قتل من قتل متعمدا منك كسوة حدلة سلم إلى أولياء المقتول منك وحيا يدلي يليد إليا فإن حد قتلوا هذا هذا ويجريا هذا كان مديو مديو كل شيء يعني الحديث هذا متوى حسنة سيرة العلي شغل بالك شغلات هذا بقول صار وصلاشا وتقتل المرأة ما سوى لدليا بالرجل منك لدليا maadi haddii mid disho waa la dilayaa walcabs ninku hadduu naag dilana waa la dilayaa cumuumka aayadda annafsu binnafsi ayay soo gelaysaa nusuusta gaar ahaan lagu deliishaday maya waa ansixin waxaa ka ansaxay xadiidkii anas ee saxiixaynka nin yahuudiya inuu gabar laba dhagax dhexdood madaxeeda ku murmuriyey oo layidhi yaasaa kugu sameeyey iyadoo hadli karin mi hebel mi hebel mi hebel waa ninkii laga sheegay dadka laba shakismaa ka mid ahaa madaxeeda ku tilmaantay haa waa la keenay wana qirtay nabiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu amray madaxiisa laba dhagax dhexdood in lagu burburiyo suu isaguba wax u sameeyey wuxuusu yidhi mualifku masalada xigta walcabdu bilxuri addoonkiina waa la dilayaa nin hadduu dilo xora addoonku hadduu nin xora dilo waa la dilayaa sababtoo ah addoonka iyo xortu ninka xorta ayaa ka darajo badan walkaasiru gaalkana waa la dilayaa bilmuslim hadduu dilo walfarcu ilmihiina waa la dilayaa bilasli waalidka hadduu dilo ilmihii waalidka hadduu dilana isna waa la dilayaa waa la garaac waa la qisaasayaa saddexdaasiba cumuumka annafsu binnafsi ayay soo gelayaan laakiin saddexdaa waxaa laga soo reebay wuxuu yihi maalif lal caks laakiin cagsigood ma aha xorta laga dilayo hadduu isagu wax dilo oo qaatilka yahay addoon dilo muslimkana hadduu gaal dilo lama dilayo asalkuna hadduu ilmihiisa dilo lama dilayo intaba waxaa loo deliishaday axaadiis badankood aan waxba ka asixin sida laa yuqtalu xurun bicabdin iyo nabigu calayhi salatu salam laa yuqaadu mamluukun min maalikihi iyo wixii lamidka ahaa marka mas'alada inaan xorka haddii uu dilo nin adoona loo dayeynin wax nasoo ku ansaxay oo gaara aniga ma arag laakiin labada mas'alo kale inaan qofka muslimkiihi hadduu gaal dilo ama dimi ha noqdo muslimiinta ku dhex nool ama nin kale ha noqdo aan loo dilaynin waa xadiidkii cali oo nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa yuqtalu muslimun bikaafirin waana qisadii waraaqda ugu qoray imaamu bukhaari iyo keyrkii ay wariyeen ama inaan waalidka loo dayeynin ilmihiisana waa xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa laa yuqtalu lwaalidu bilwaladi waalidka looma dilo ilmihiisa waana xadiis saxiix xasan sheekh albani rawal ku sheegay laba kun laba boqol toban iyo afar wayasbutu lqisaasu qisaasku waa sugnaadaa fi lacdaa'i xubnaha iyo wanaxwaa wixii lamida xubnahana dadku waa loo qisaasayaa waa qur-aanka sheegay wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafs walcayna bilcayni والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن حديث كان صحيح ترى يكون الرؤيا مثل كذي سجاد إلى جاد نبي صلى بالقصاص إن القصاص يا أمري marka xubnahana waa loo kala qisaasanaya wixii qisaasi geli kara ay ka suuragal tahay waljuruux iyo waljuruuxi juruuxdana dhaawaca la isgaarsiiyena waa ku sugnaanaya macalimkaana hadday suuragal tahay suuragalnimada waxaa looga jeedaa haddii wax la qisaasan karo iyo meel laga qisaasan karo ay tahay awaljiruux qisaasun aayadda ilah yiri subxaanahu watacaala wuxuu yiri intaa xigta maalidku raximah allahu tacaala wayasqutu waa ku dhacaa xaddii biibraa'i axadi lwarasati dadkii dhaxalka lahaa mid kamida haddii uu casiyo xaddii qisaasta way dhacaysaa waljamu waxaa laazimaya nasiibu laakhariina kuwii kale qaystoodii min adiyati diyada dadkii kalena maktiintay ku lahaayeen bay qaadanayaan marka ilmihii haddii qayb kamida cafiyaan ama reerkii qisaasta lahaay qayb kamida ay cafiyaan intii kalena xaqeedi waa raacaya waayo qisaastu ma qaybsan karo ninkana xaqiisii hadduu qayb cafiyey cafigu waas wada raacaya saas yiri culimada raxmatullahi calayhim waidaa kaana fiihim sagiirun haddii ilmo yari ku jira dadka intabira waa la sugaya fi qisaasi buluucun qisaasta ilaa qaan gaala la sugayaa waayo xaq jamiic warasa ay leeyihiin weeye isaguna ikhtiyaar male ayuu leeyahay weli culimo badan oo fuqaha ay qabaan in weligiisu arrinta waaminayo sida aslaxa isaga wa wayuhdiru wayuhdiru waxaa hadur laga dhigayaa maa sababahu wuxuu sababa sabab u noqday meel majniya caleyhi qofkii wax la yeelay qofkii wax loo geystay waxgeysashada markii wax la yeelayay wixii dhilay u geystayna waa ka kac oo looma raacanay wax ninka cimaar ibn xuseen inuu nin qalinay nin gacantii gacantii markii la qalinay uu ka xoog uga soo baxay afkiisii ilkihiina ay ka dhaceen ninkii wakiisa soo raaco nabiga markii loo yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yii miskiin masjida ritiiqooda wuu qaninaya wax naga ma lihin gacantiisa kuu deynaya ayuu riwaayadka qaarkoodna ku yidhi waidaa amsaka rajulun nin hadduu qabto waqatala aakharu mid kalena dilo qutila alqaatilu ninkii dilay waa la dilaya waxubisa almumsiku ninkii qabtayna waa la xabaasaya oo waa la xiraya xadiidkeedana waa xadiidkii yuqtalu alqaatilu wayuxbasul ka kalena waa la xabaasaya waana xadiid culimadu aad isugu hayaan sixadiisa iyo sugnaantiisa xadiidka maamura daara qutni iyo keyrkii ay wariyeen marka masaajirta ugu celiya darteed bal ha la eego xadiidkaasi sixadiisa iyo darajadiisu waxay tahay wa fii qatli lkhatai jilka gefkaana adiyatu mid baa laga rabaa iyo alkafaaratu kafaaro wahuwa jilka gefkeeyi maalaysa waxaa muhiim weye bicantin kas oo min ay min sabiyin ama ilmo caruura oo ka sox dilay ay mafluumin kasaalan taasina waa qur-aanka wamaa kaana limuminin an yaqtula muminan ilaa khataan ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة بدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وهي وقتنا على العاقلة على الذي حفتنا لملهي وهم العصبة وذكر عصبة ونسوك هي فرع لولا مما أنا هين إن لولا تلك عصبة لملهي إذن وحديثك نبي عليه الصلاة والسلام يا أبي هريرة صحيحين أي كوريين إن حكم في جنين امرأة من بني الإحيان فقد ميتا بقرة عبد أو أمة markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hootii uu ku xukumay qurada way geeriyootay wuxuu yidhi dhaxalkeeda wiilashii ilmaheeda iyo ninkeeda iskale nagtii lagu lahaana qaraabadeeda shirka yimaale riwaayadka qaarkood saxiin ku yilahaa waqadaa badiyati lmarati calaa caaqilatiha qaraabadeed iyo walaalihii ilmaayeedkiya loo jeedaa waxaa casaba ama la yiraahdaa caaqila waxaan asal iyo farac ahayn ama qofkan uu dhalay isaa ka farcamin aan ahayn wix isaga uu kasoo farcado aabihii awooyi ayeena aan ahayn kitaabu diyaati naqtii ayuu kitaab yahay nusuusteeda oo kooban oo isku soo noqnoqonaysa darteed hal mar baynu cashirka macnihiisa israacinaynaa ama badankiiba diyat rajuli ninka naqtiisa almuslimi ee muslimka miyatan waa boqol oo meel iili geel ah aw miataa baqaratin ama laba boqol oo lo ah aw alfa shaatin ama waa laba kun oo ari ah aw alfa dinaarin ama waa kun dinaaro dahaba aw itnaa cashara alfa dirhamin ama waa laba boqol iyo toban kun oo dirham fidda ah aw miata xillatin ama waa laba boqol oo xullo ah intaasi waxaa loo dariishanayaan xadiis laga wariye jaabir oo saa sheegaya oo ay wariyeen abu daawuud iyo keyrkiiba xadiis daciif soo sheekh albaani ku sheegay riwaayad qaliil laba kun laba boqol afartan iyo afar laakiin inay boqol tahay geela waa xadiidkii camr bn xasm ina fi nafsi diyat miyata min alibili waa xadiis saxiix soo sheekh albaani ku sheegay riwaayad qaliil laba kun laba boqol afartan iyo sideed laba tobanka kun oo diinaa dirham isna waa daciif oo laga wariyo min xadiis ibn cabaas cororaha ayuu ku qoray sheekh albaani laba kun laba boqol afartan iyo shan hase ahaatee waxaa ka sugan min xadiidkii cumar qowlkiisa inuu khadiid isagoo istaagay intaa lasoo sheegay labada tobanka kun oo fidlada ah laba boqol oo lo ah iyo laba kun oo ari ah iyo laba boqol oo xulaba isku jooga uu yiri intaasaa diyadiya waa xadiid xasan oo cumar radiallahu canhu laga wariyey isagoo khadiidan ayuu istaagay wax ku inkarana una jirin oo ay suuragal tahay inay qaadato xukm alijmaac alxadiid xasan isoo sheekh albaani rawaqa ku sheegay laba kun laba boqol afartan iyo toddoba intaa kadib maalifku wuxuu yihi mutaqalladu waa la adkanaya diyat alcabdi maktii kaska ahayd kas haddii loo dilo ruuxa maksa laga rabo waa la adkanaya wadashibhi wixii shibhi cabdi waa u ekaa uu ula kasay laakiin waxaan qaalib gelinaha lian yakuuna miyaatu boqol ka mid meel ibri geela fii butuuni arbaciina asirtan calooshooda minha kamida awlaaduha ilmahooda asirtan riman oo ilma caloosha ku sidaayay ay ku jiraan waana kii lahaa nabigu fadhiya calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi alaa waina qatiila khata'i lcabdi بالسيف والعصا والحجر فيه دية مغلظة مئة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خليفة لما تعوى طلية وفق أرقام حلوها فيها منها أربعون في بطونها أولادها فحديثها في شيخ الباني كنت خريجي كتاب رواية العليكة لكم أربع سواشن يتطلع لكم أربع سواشن يسدد صح الجامع لكم أربع صدى يسدد ودية ذمية انت ذمي ديadiisu مثل دية المسلم qofka muslimka madkiisa miska bay u dhigataa sida xadiid xasan ah oo nabiga lagaga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yiri caqlu lkaafiri nisfu diyati lmuslimi weye xadiis axmed iyo nasai karka warina xasan sheekh albani sida ku sheegay riwaayad caliy laba kun laba boqol konton iyo kow masalada xigta wuxuu maalifku wadiyatu lmar'ati naagta magteedu nisfu diyati rajuli ninka magtiisa niskeed ayay u dhigantaa arrintaasi wax nasa oo sariixa oo marfuuca oo ku asaxay mualifku raximah llahu tacaala ma keenin xadiidka la yiri caqlu mar'ati mitla caqli rajuli xataa lam laga suruta min diyatihi wadacaysa sheekh albani laba boqol kusheegay laba kun laba boqol konton iyo afar diyat lmar'ati nisu diyat rajulina waxbay daciifaysa sheegay waa laba kun laba boqol iyo konton ku xiran oo nusuusteeda inuu loogu dhicdo ha leego waxa sugan oo asaxay waxba waa hareeri waaye والاطراف اطراف دنيا وغيرها كذلك ساوي في الزائد يحتمل على الثلثي حديث العيسى عن صبر يكسر الفتحه وتجودية المقتضى واجبها كما تلوى مثلا في العينين لا ينضب وشفتين ولا بشمط واليدين ولا قعبط والرجلين ولا لغط والبابة ولا حنيات وكل واحدة منها هكذا منك كملها جمعها بشمها طعمها لغاها يحنيها نصفها من مسكب من غيرها وكذلك تجيب الرؤية تتمركي كما تليق تمثلت في الأنف سنكي واللسان عرقي والذكر ذكرك والصلب صبرك intaasina madibku waxa u daliishanaya raximah llahu tacaala waxaa yeelay xadiid sanka iyo haddii haddii la gooyo iyo aqbeyntiisa or haddii la gooyo waxyaabaheedu waa xadiid ka asaxay oo lal cali sheekh ibraahim ku sheegay laba kun laba boqol sideetan iyo sideed sideetan iyo sagaal ama laba kun laba boqol sagaashan iyo toddobana uu ku sheegay laakiin inteeda kale labada ilmood wafil caynayni khamsuuna min alibili labada shan geela ayaa la rabaa xadiid xasan abaal ceel ku qoraalay laba kun laba boqol lixdan iyo sagaal inta badankeedina wax muran iyo khilaaf ku taagan yahay ma aha ayuu leeyahay culimadu warasu lma'muumati tii ma'muumadaheeda madaxa gashay wa arshu lma'muumati tii ma'muumadaheeda madaxa gashay maskaxda baadhay madaxa ku dhacay madaxa maskaxda baadhay iyo jaa-ifati tii dhinacyada ku dhacday gudaha u dhacday hulatu diyati lmajniyi caleyhi qofkii la xawiilayaalay magtiisa saddex meelood meel bay u dhigantaa waa xadiidka saxiixa xadiidkan soo sheegin ayaa laba boqol laba kun laba boqol sideetan iyo sideed ku qoran weye wafil munaqilati midii raraysay iyadana xadiidkaasi ku qoran tahay tii rabtay inta nabarka meel ku dhacay laftii diixintay cushru diyati magtii toban meelood meel baa laga rabaa wanisfu cushrihaa iyo haddana cushur miskii waa shan iyo toban neef wafil hashimati tii madaxa jabisayna cushrihaa iyana toban meelood meel toban neef oo goba laga rabaa munaqiradu waa xadiidka aan soo sheegnay camr ibn shaab can abiha can jaddi ama hashibadu waa xadiidka zayd ibni saabit loo tiirinayo oo si raajixa mawquuf ah wa fii kulli sinnin eri kastabana nisfa cushrihaa cushurka magta niskiya laga rabaa wa kadaati lmuwadixati midii madax cadaysay lafta iyaday jabin nabarka ku dhacaya lafta muuqatana waa lamid wuxuu u jeedaa erigu cushurka magta waa boqolkii waa toban waxaa imisa shan lafta cadeeye iyo ilkuhu waa shanshan buu leeyahay inuu yihahdo rabaa taasina waa xadiidkii camr bni shucaybin can abihi can jaddihi iyadi wa fii kulli sinin khamsun min alibili isnaantii ilkuhuna waa siman yihiin riwaayo kale waxay ahayd wafil fi lmawaadixi khamsun min alibili shan baa laga rabaa geela wixii lafta cadeeya waa xadiis saxiixa labadaba riwaayada sida loo celiin laba kun laba boqol toddobaatan iyo kow iyo laba kun laba boqol sideetan iyo shan ku kala qoran wuxuuna mualifku ku darin ceraha magtooda oo sabtiga cushur inay tahay toban neef u dhiganto waana xadiidka aan sheegnay oo camr ibn caas riwaayaadkiisa qowlo kamida oo sugan uu leeyahay fii kulli usbuucin cashrun min alibili farihuna dhammaantood suulka iyo kuwa kale waa sugan waa siman yihiin sida bukhaari ibn cabaas ka wariyey haadihi wa haadihi laakiin uu jeedo farka iyo suulka sabaab isku mid weeye ilkuhuna nolosha iyo goysuhu isku mid weeye sida ibn cabaas ibn maaja waqeyru ka wariyeen alasmaanu sawaawid waa isku mid alsaniyatu labir sawaawid xoolaha nolosha iyo goysuhu waa isku mid laba kun laba boqol sideetan iyo shan riwaaya xadiidka iyadana keed wamaa cadaa haadihi intaa waxa ka saaran almusamaati la magacaabay fayakuunu arshu qeymihiisa iyo binnahiisa wuxuu ahaanayaa bimiqdaari nisbati nisbadiisa iyo percentageka jooga in marka la eego la qiyaaso ilaa xibnaha muddo taqriiban qiyaas ahaan wafi ljaniini ilmihii erjiifka idaa kharaja mayitan isagoo meyla hadduu soo baxana curatun cura ku waajibaysa adoon ama adoon yaa la yidhaahdaa urada alxadiiska hore saxiixaynka ma qadaa fi janiin imra'ati min baniin lixyaana faqad mayitan fi guratin cabdin aw amatin adoon ama adoona وفي العبد أدونكينا قيمته قيمتي سوى واجبيسا وأرشه وحلو دمتها أتوح ليالا بحسبها قيمتي هم يحو دمت أما يحو سوى فيه قال مالك كحية رحمه الله تعالى يحقناتا وكتابا موبي